qodobka koowaad xukunka dagaaladan dagaaladani waxay ahaayeen qaar qabiil fitno ah xaaraan ah sida ku cad qur-aanka kariimka iyo xadiiska rasuulka qodobka labaad heshiisyadii hore dhammaan heshiisyadii ay beeluhu hore u gaadheen iyo wixii go-aan ay guurtidu soo saartay waa in sidoodii loo fuliyo heshiisyadan hore iyo go-aamadaa waxay kala ahaayeen heshiiska taariikhdiisu tahay labadii bishii sagaalaad laba kun iyo toddobiyo tobankii ee dhex maray ardaayada baha faarax iyo idarays heshiiska taariikhdiisu tahay sagaalkii bishii sagaalaad laba kun iyo toddobiyo tobankii ee dhex maray ardaayada axmed faarax iyo jibriil xasan heshiiska taariikhdiisu tahay sagaalkii bishii sagaalaad ee dhex maray ardaayada baho jibriil xasan iyo reer maxamuud go-aanka guurtida ee taariikhdiisu tahay labiyo tobankii bishii sagaalaad labiyo labada kun iyo toddobiyo tobankii shan go-aanka guurtida ee taariikhdiisu tahay tobankii bishii saddexaad laba kun iyo siddeed iyo toban fiiro gaara eeg dhammaan qoraallada heshiisyadan iyo go-aamada ku lifaaqan oo shanta heshiisba aanu galka u soo gelin doona dhinacyada qodobka saddexaad dhimashada wixii dad ku kala dhintay beelaha iyo ardaayada ee laga heshiiyey ama go-aan ka soo baxay waxaanu xukunay in loo fuliyo sidii loogu heshiiyey qodobkiisa labaad wixii aan hore heshiis ama go-aan ka soo bixin ee ku saabsan dhimasho dhaawac iyo hanti waxaanu beelaha ugu kala xukunay sidan beesha sacad yuunis beesha sacad yuunis waxaanu u xukunay koob iyo toban qof oo kale ah shan nin oo ku dhintay fadhigaab iyo dhidinka oo loogu xukumay beesha axmed faarax beesha axmed faarax shan nin oo ku dhintay ceelaf weyn oo loogu xukumay baho iyo axmed faarax waxaa kale oo baho loogu xukumay gabadhii yarayd ee dhimashadeedu ugu dambaysay ninka ay ku dacwiyeen beesha sacad yuunis inuu ku dhintay dhaawac soogaa ka soo gaadhay dhagax ku dhacay ee aan laysla qirin waxaanu go'aaminay in dib loo dhigo xukunkiisa intaa la isla hubinaayo ama ay dhinacyadu isula hubinayaan beesha baho beesha baho waxaanu u xukunay magta laba nin oo ku dhintay deegaanka darar weyne oo aanu ugu xukunay beesha sacad yuunis beesha axmed faarax beesha axmed faarax waxaanu u xukunay magta lix nin oo ku dhintay fadhigaab iyo dhidinka oo aanu ugu xukunay beesha sacad yuunis beesha iidla biciida beesha iidla biciida waxaanu u xukunay magta hal qof amba hal nin oo ku dhintay ceelaf weyn oo aanu ugu xukunay beesha sacad yuunis dhammaan xukunka labaatankan qof waxaanu u cuskanay oggolaanshaha dhinacyada magta raggani waa boqol halaad gabadhuna waa kontol halaad sida shareecada islaamku ay qabto magta waxaa iska leh dad kale dhaxalka dadka dhintay la isumana tuuri karo dhinac weliba waxa waajib ku ah inay bixiyaan magta lagu leeyahay qodobka afraad dhaawacyada waxa beelaha iyo ardaayada aanu u kala xukunnay dhaawac tiradiisu dhan tahay boqol iyo lix iyo soddon qof oo kala ahaa beesha sacad yoonis waxaa u sugmay dhaawaca dhaawac dhan toddoba iyo lixdan qof oo ay ku leeyihiin beesha baho iyo axmed faarax sidaa ay isla qireen beesha baho waxaa u sugmay dhaawaca shan iyo konton qof oo ay ku leeyihiin beesha sacad yoonis sidaa ay isla qireen beesha axmed faarax waxaa u sugmay dhaawaca afar iyo toban qof oo ay ku leeyihiin beesha sacad yoonis sida ay isla qireen waxaa dib loo dhigay xukunka dhaawaca toddoba dumar ah oo ay sheegteen beesha sacad yoonis inta ay isla hubinayaan beeluhu dhammaan dhaawacyada dhaawacyadaa waxaa loo muddeeyey in la xaqo marka ay bogsadaan guud ahaan qodobka shanaad deegaanka iyo dhulka dacwadda dhulka iyo deegaanka waxaanu ka xukunnay in ummaddu wada leedahay oo aan la kala sheegan karin ceelasha in la wada cabbo daaqa la wadaago si cadaaladana looga wada faa'iidaysto sida shareecada islaamku qabto ciddii deegaan cusub rabta inay samayso sida tuulo baraago beero iyo ceelal waa inay fasax iyo oggolaasho ka hesho dowladda labada dhinacna ku heshiiyaan si aanay fidno dambe uga dhalan hadday cidi samayso deegaan cusub cid kale xaq uma laha inay kula dagaalanto ee waa inay dacwaddeeda u gudbiso xukuumadda shareecada islaamku ma oggola qof gaara oo seerayn ku sameeya dhulka